magaalada kismaayo waxaa saakash jiraa'id ku qabtay mid ka mida beelaha dega gobolada jubbooyinka halkaasoo ay ku soo bandhigeen musharaxa uga qaybagalaya tartanka doorashada madaxtinimo ee maamul la damacsan yahay in deegaankaasi loo sameeyo guddi ka kooban odayaasha dhaqanka ayaa soo xushay ayaa u soo xushay axmed maxamed islaan axmed madoobe inuu noqdo musharaxa beesha uga qaybgalaya tartanka meeshana ka saaray musharaxiin kale oo isla beeshaasi ka soo jeeda oo tartanka ku jiray waxaan qadka taleefonka kula xiriiray ugaas cumar ugaas xiirey oo ka mid a odayaasha meelmariyey musharaxnimada axmed madoobe
marka hore aad baan idiin salaamaya waana mahadsantihiin muddo laba asbuucaba waxaan ku shiray in saddex musharaxo oo beesha halkaan ku hadlaya magacooda kasoo jeeda in in aan kala reebno ma garat haye taasoo danta ummadda ah waktigan maanta wakti kulul baa lagu jiraa maadaama ay isku qoys yihiin dad kale oo musharaxiina fara badan ay jirto si dhibaatooyinka badanaa ee aan soo marreen dib loogu noqonin inay salaadiintu aragtidooda abaaraan kala reebaan saddexda nin ee qoyska magaran saddexda nin ee musharaxiinteed kala reebtay waa kuwe saddexdu waxaa weeye professor maxamed cabdi gaani sheekh maxamed maxamed madoobe iyo sheekh cabdishakuur oo saddexduba qoyska magaran yaad soo haray marka ood go-aan ku gaarteen inuu musharax u noqdo ada waxaa lasoo reebay muddo arrimaha dagaal baa lagu jiraa dalka waa la haystaa durufo badan awgeed marka la fiiriyey saddexda ninba waxay noqdeen saddex aada iyo aada ugu qiimo badan qoyska ma garan waa gartay sidaa daraaddeed duruufta maanta lagu jiro markii la rogsogay waxaa go-aan lagu gaadhay sheekh maxamed madoobe in uu hogaamiyo dhamaystira dagaalka ma garatay saddexda sane kumeel gaarka wa waa gartay laakiin dadkeedin dhaliilaya ama go-aankiina dhaliilaya waxay leeyihiin ugaas ogaasyadii iyo odayaashii dadkabay afqabanayaan oo dad musharaxiin ahaa oo doonaya in gobolka isusoo taagaan maamulkiisa ayay afqabanayaan oo dad qaasa ayay wataan bay leeyihiin adeerow aad baad u mahadsan tahay in la isdacaadeeya lama rabo professor maxamed cabdi gandi asaan iyo ragga la dhisay baan ahay in madaxweyneana ka dhignay ma garad halgan badan buu galay abaalgud badanna wuu leeyahay ummadda iyo dalkaba wuu ku leeyahay shakuurna waa nin sharaf badan oo dadka ah dacaayad eed lama waayo dacaayadana waa ninkeeda annaga maanta puntland waad ogtahay salaadiintaa dhistay ninba rag bay soo saareen waqooyiga waad aragtay maalin walbaba inaan ninety one-kii ku jiro oo aan dib u degno ma rabno saddex wiil oo qoyska annaga haddaan laba joognin midnaan soo saarnay ciddina xabanaysa dad kale ma aana keenin dad kaleaan keennay ma garan arrintan ku saabsan maamul u samaynta gobolada jubbooyinka markii hore muran baa ka taagnaa oo dowladda soomaaliya ayaa diidanayd haddana waxaad sheegteen inaad musharaxiintii u taagnaa raggii maamulkaa wax ka waday qaar ka mida aad tiraahdeen ka jooga ma tartamaysaanoo nin baan hal nin baad soo reebteen marka arrintaasoo xagaldaacin kale kuma keenayso howlihii aad gobolka ka wadeen adeer maya sidaas ma aha adugu ummaddu dadkan waa beel waxa aan kala reebnay waa beesha annada beelo kale iyo qadiyad kale ma aanan faragelin maxaa duqayn laga yahay haddii saddex wiiloo annaga qoyska annaga aanan mid joog dhiinin mid joog aanan dhihin maanta berri baa la keenayaa ma xagalbaacinayso ummaddu annagayna dhawraysaa beelaha maanta owala beelaha jubbooyinka yaan ka mid nahay ma garad wa waa gartay musharaxiin kale ma jiraan oon ahayn musharaxiinta beeshiina oo u taagan jagada gobolka way jirtaa way jirtaa musharaxiin kalea jirta kollay beesha sida laba iyo saddex waxay waa ka jiraan wayse soo bixi doontaa laakiin annagu waxaan culeyska saarayna waa beesha annada inan aan hal musharax keenno arrintuna waa intaas weeye kuwana dhaliilahaya ninkii maanta jagadoona oo asagu wax gaara doonahaya nama khuseeyo waxayna taariikhda xusi doontaa ninkii amarkaan soo saaray iyo go-aankaan soo saaray qaata kaasay xusi doontaa kii la reebay iyo kii kale wayna qaadan doonaan waanan aqaanaa niba labada nin anagu hadda aan reebnayna waa laba nin oon aada ugu kalsoonahay oo baariyana way qaadan doonaan mustaqbalku haddaan ragga annaga kala reebnay oo khilaafka annaga nagu dhex jiray muddo badan baa waxaa lii jiray absame iyo adeerkood way khilaaf badan yihiin fartana lagu fiiqayay annagu maanta waan midownay ragga annagana waan kala reebnay dadka qadiyadan iska lehee banaanka iyo gudaha jooga say u arkaan baana way soo bixi doontaa ma garan
kaasi waxa uu ahaa ugaas cumar ugaas xiirey oo ka mida odayaasha mid ka mida beelaha dega gobolka jubbooyinka oo qadka taleefonka iigu waramayey hase yeeshee go-aanka odayaasha ay gaareen waxaa ka biyadiidsan musharaxiinta kale ee beesha axmed madoobe uu ka soo jeedo oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan loo dhammayn sahre ciidlah ayaa khadka taleefonka kula xiriirtay siyaad maxamed mursal oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka magaalada kismaayo waxaan rabaa in aan hal qodob oo aada muhiim u ah aan ka hadlo meeshan beelaha iskugu imaaday ee saddexda gobol degan beel ka mid ah ayaa saaka in ay soo aruuriyeen bay meel gaara ku shirsadeen kadibna waxay yidhaahdeen ninkaan nimaan ahayn isma sharaxi karo waatay marka yay yihiin ragga aad sheegaysa inay meel isku xidheen ninka loo cumaamaday inuu noqdo musharaxu waa kuma
adeer waxaan rabaa inaan kuu sheego nin bay yidhaahdeen ninkaas ayaa anaga musharax noo ah nin kalena lama istaagi karo hadda inaan hebel dhaho waa laga fiican yahay annagu waxaa nala gudboon oon ka jawaabaynaa annaga oo fara badan oo salaadiinta beesha afsana inteedii ugu badnayd ah in aan aanan qaysanin ama aanan la ogeyn qodobkaas asagaa ayaan rabnaa inaan caddayno haddii ilaahay idmo halkan waxaa laisugu yimid wada showr soomaali leedahay oo loo wada dhan yahay showr saddex afar qof ay meel isku qarsadaan dan uma aha deegaankan xilli hadda la go-aamiyey oo la yidhi maalin heble ma jirto mana doonayo inaan hor dhaco oo war aan la hulin aan ummadda soomaaliyeed aan jeclahay ay gaadho oon u sheego waxaanse ku xaqiijinayaa in laisku raacay oon isku raacnay in ergooyinkii dib loo soxo laga bilaabo maalinta berita ah wixii ka dambeeya ayuu soo bixi doonaa marka la qabanhayo doorashada iyo mataqaanaa ciddii issoo sharaxda haddii ilaahay idmo waan gartay marka haddii aan weli muddadii doorashada la qabanayay la cayimin isla markaasina ergadiiba sidaad sheegaysa aan weli si rasmiya loo liiskarayn amaba aan loo loo magacaabin ergooyinka dooranaya madaxweynaha muxuu yahay tuhunka keenay imika inaad welwel ka qaadaan cid gaara in doorashada loo cumaamadayo taasaa keentay inaan ka jawaabno waanan badan nahay oo intii badnayd baa annaga ah ee salaadiinta ahayd waxaan rabaa ergada shanta boqol ah in ay doortaan ninka ay dooraan oo sanduuq lagu codeeyo aan gacantaag iyo rabshad ahayn nin walba asaga oo xor ah sanduuq warqada uu ku rido shantaa boqol ninka ay u badato nambarkiisana halkaa uu kusoo baxo ma aha wax ay beel keliya qaadan karto ma aha wax ay beel keliya gaar ugu shawri karto waxaan rabnaa in aan ka wada showrno marka hadalkan ma waxa idinka keenay hadal aad idaacadaha ka maqasheen mise waxa jira wax muuqda oo ergooyinkii shirka ka soo qayb galay aad ka dareenteen amaba aad ka aragteen oo ah in shir ka dhana shirkii guud ee meesha loo fadhiyay la wado adeer jaamacadda ayaan wada degannahay waxba dhuguma kala qarsoona shir jaraa-id bay saaka qabteen shirkaa jaraa-idna waxaa nidhi ka jooga waa nagu kala diideen annaguna ummadda inaan runta u sheegno ayaanan ayaan hori weynay waa tahay waxaad sheegtay inay shir jaraa'id qabteen idinkuna aad doonaysaan inaad saxdaan sidaasi aad hadalka u dhigtay marka dadka ku dhegaysanaya dadka ku dhegaysanaya qaar baa laga yaabaa hadalka hore ee aad ka jawaabaysaba inaanay maqal marka haddii aad u caddayso shirkooda jaraa'id waxay ku sheegeen ee aad doonaysaan inaad saxdaan maxay yihiin mursal shirkooda jaraa-id waxay yidhaahdeen annaga oo ah beesha afsame waxaan rabnaa in aan halkaan dhigeyd samayno inaan hal musharax aan samayno ayay yidhaahdeen marka waxaa noo soo baxday in rabitaankii beelihii kale meesha aan la tixgelinin waxaa noo soo baxday in rabitaankii iyo dantii salaadiinta absame ee beelaha kale ee hoose matalayay ayaguna aan laga talagelinin waxaan qabnaa waa go-aan lagu degdegay laga yaabaa dadka ku dhegaysanaya ee goboladaasi aada matalaysaan ee aad shirka ugu jirtaan ku nooli inay isweydiinayaan waa qof ma musharaxaasi ay magacaabeen qoladaasi aad sheegayso marka waa kuma musharaxu saare ciidanuur weli anigu waxaan isleeyahay hebel inaan dhaho ma jaarin arrintan annaga ay soo saxayna laakiin warkii maanta ay sheegaan go-aan aan u dhannahay ma aha soo ma jirto guddi shirka hogaaminayso oo musharaxiinta loo gudbinayo marka iyaguna usoo gudbinayo shirweynaha sidaas ay ahayd sidaasaana ficnayd way hor dhaceena ma ay sugin weli guddigaa lama diyaarinin lama qabanin waa sababtaa sababta aan ku leeyahay weli liis musharaxiin anama soo gaarin marka waxaan qabaa arrin lagu degdegay weeye maxaa ku jaban haddii ay iska sii diyaar garoobaan oo ay musharaxooda diyaarsadaan musharaxiinta kale markay yimaadaan uu mid ka noqdo qofkii markaa doorashada kusoo baxaana uu sidaasi madaxweyne ugu noqdo maamulka la samayn doono maxaa ku jaban arrinkaasi Aad ee uga bay- biyo diidaysaan aad bay u fiican tahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay in uu taageero qofka uu doono macnaheedu ma aha hebel ay soo wadaan baan diidanahay ma aha macnaha aan ka hadlayo waxaa weeye go-aanka way ku degdegeen dadkana kalama tashanin waa saddex nin keliya saddex ninna beesha salaadiinteedu waa ka badan yihiin annagaa dib iskugu noqonayno isisoo saxaynaan leeyahay
kaasi waxa uu ahaa siyaad maxamed mursal oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka magaalada kismaayo oo khadka teleefonka ugu waramayey sahre ciidle